Hay'adaha FAO iyo UNICEF ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis wada shaqeyn ah oo ku saabsan xal u helidda baahida biyaha Soomaaliya. Heshiiskan ayaa dhanka FAO waxa ay xoogga saari doontaa xallinta baahiyaha biyaha ee loogu talagalay xoolaha, halka UNICEF ay ka kaabayso biyaha nadiifka ah ee dadku cabaan si xoogga loo saaro horumarka nololeed ee dadka iyo dunyada. Maxamed Nuur Rooble, oo hay'adda FAO kala shaqeeya dhinaca heshiisyada, ayaa ka warramaya muhiimadda heshiiskan ay kala saxiixdeen hay'adaha FAO iyo UNICEF.
markii horeba way wada shaqeynayeen wada shaqeyntu markii hore waxay ahayd mid joogto ah hadda laakiin waxaan kasii dhigaynaa qaab formal ah oo maaragtay labada hay-adood inay xiriirkooda uu noqdo wax cad oo maaragtay heshiis ku qoran qaabka loo wada shaqeyn karo waxaa labada hay-adoodna maaragtay waxay wada- waxay la shaqeeyaan wasaaradda biyaha ee ee dowladda federaalk ee soomaaliya taas oo runtii maaragtay ahmiyad gaara siinaysa wax alla wixii dadaal oo waxqabada oo maaragtay horumara oo dalka aan ka wadno oo hay-aduhu ay ka wadaan Eh, sidaad ogtihiin een, bulshada bulshadeena soomaalidu inta ugu badan waa xoolo dhaqato xoolo dhaqataduna waxay u baahan yihiin maaragtay adeegyadii ay u baahnayeen ee biyaha si ay u gaaraan horumarka een, loo baahan yahay in la gaaro een, horumarkaasna runtii maaragtay hal hay-ad keligeed waxba kama qaban karto ama maaragtay wasaarad keliya waxba kama qaban karto marka waxay u baahan tahay mar walba in la iska kaashado een, dowladdii iyo hay-adihii un-ta iyo iyo dadkii kale ee maaragtay ummadda wax u qaban lahaa inay iska kaashadaan Een, hay-adda fao oo kale anagu kolley sida aada ogtihiin mandatekeenu inta ugu badan wuxuu ku saabsan yahay een, wax soo saarka cuntada iyo maaragtay inaan la tacaalno dadkii ka caawino arrimaha beeraha